agaasimaha waaxda dad-dhigista dowladda hoose ee xamar cabdirashiid cabdulaahi salaad wadaadyare ayaa maanta hogaamiyey markaasi ololaha diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir taasi oo laga bilaabay degmada shingaani ee gobolka banaadir dadweynaha ku nool degmadaasi ayaana si weyn uga qayb qaatay diiwaangelinta dadweynaha iyo guryaha gobolka banaadir soddon iyo afar sano kadib waxaa markii ugu horeysay dib markaasi loo bilaabay diiwaangelinta dadweynaha ee qoys iyo qofa agaasimaha waaxda dad-dhigista dowladda hoose ee cabdirashiid wadaadyare ayaa markaasi ka warbixiyey diiwaangelinta dadweynaha ee maanta laga bilaabay gobolka banaadir maanta waxaan si rasmiya u bilaabi doonaa diiwaangelinta dadweynaha oo isugu jirta qoysaska caasimadda ku nool iyo shakhsiyaadkaba ayaan maaragtay diiwaangelinteeda ayaan maanta halkan ka bilaabaynaa degmada shangaani diiwaangelintan waxaa waaye muhiim ayay u tahay bulshada caasimadda wax soddon iyo afar sano dalkan ka maqnaay ayaan nasiib u yeelana maantay inaan inaan gobolka banaadir oo hirgeliyo inuu gobolka banaadir si rasmiya u bilaabo dada tiim ah aan u tababarna u carbina shaqadaas ayaa guryaha idinku imaan doona way induwaan geli doonaan haddii guryaha maaragtay qoysaska ama xubnaha ay ka maqan yihiin oo aa kala maqan tihiinna magacyadii xogtaa sheegi doontiin kadibna waxaa lagu dhammaystiri doonaa degmadaa lagu dhammaystiri doonaa aad imaan doonteen fariimaa idiin soo dhici doona markii la induwaan geliyo si lamidna waxaa idin dhici doonaa id unique id number oo maaragtay aqoonsi number aqoonsi oo gooni ku ah oo macluumaadkaada lagu keedi doono oo biri haddaad timaado dad dhigista ama adeegyo dowlada u baahato lagaaga daabici doono xogtaada